sidii intii idhi dhegaystay idaacaddii galabnimo aad ku maqasheen khasaare naf iyo maalba isugu jira ayaa ka dhacay magaalada qardho kadib markii robab xoogan ay ku soo rogeen magaaladaasi daadad culus waxaana la sheegay inay dhinteen ugu yaraan lix qof inta la xaqiijiyey welina waxaa la baadigoobayaa dad kale oo aan la ogeyn geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni oo waraysi gaara siiyey v o eda ayaa u sheegay in ay boqolaal qof barakaceen hanti isugu jirta guryo iyo goobo ganacsi ay dumeen madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda bini-aadamnimo ee uu daadkani sababay heerka xanuunka coronavirus ee puntland iyo qodobo kale saare ciidla nuur ayuuna u waramay aad baa umahadsan tahay saara iyo v o eda runtii xalay waxaa ka dhacay magaalada qardho daadad aada u xoog badan ayaa kusoo rogmaday runtii roobabkan sida iyo daadadkan sida dadku sheega ayaana muddooyin afartan sano ka badan noocaan kalamaysan arag roobkan oo aad biyaha u xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen khasaare aada weyn baa ka dhacay khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa lix qof oo la aasay iyo dad la la-yahay oo loo malaynayo inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodii lahaynin waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gubi ahaan biyaa la kala tegey waxaa meesha ka baxay stoogii raashinka ahaa iyo agabyadii kaleeto oo dadku u baahnaay oo dhan waxaa barakacay dad aada u fara badan oo la keenay iskuullada kuwa badan oo qoysaskii aanan wax gaarin dul fuulan runtii waxaa la odhan karaa khasaare aada u baaxad weyn oo noociisa ah aan waayadan la arag ayaa qabsaday dadaal badan ayaa dowladdu samaysay ilaa xalay gobolka iyo degmada iyo intii joogtay ayaa gurmad samaysay maantana waxaa aad dhinac kasta uga yimid dowladda qaybaheedii kaleeto oo anigu aan ugu horeeyo runtii dadaal badan baa socda waan rajaynaynaa ilaah idankiisi inuu intaa ku ekeeyo waan karti mudana madaxweyne roobkan ma waxaa loo malaynayaa inuu meelo kale intuu ka da-ay daadadku soo rogmadeen oo sida khasaaraha ku geystay mise waa roob un ka da-ayey deegaanka oo deetana sababay daadkan faraha badan ee dadka iyo dunyadaba la tegay roobku sidiisaba magaalada gudaheeda qabta waa uu yaryahay magaaladan taarikh ahaan waxa ay ku taallaa buuro iyo dooxooyin aada u waaweyn roobka xooggiisa biyaha dadka waxyeelay waa daadad kasoo rugmaday dooxooyinka waaweyn ee degaankan uu leeyahay oo runtii degaan dooxooyinka caanku ah weeye oo dooxooyinkaas ayaa roobab kasoo degeen iyo qararka biyahaas wey biyaha aada wax u yeeleeyay laakiin bar korka ka qabatay oo khasaaraha geyisatay maaha dadka ku dhintay daadka ilaa hadda la xaqiijiyey ma noo sheegi kartaa ma dad caruur iyo dumar iyo u badan baa haddaan ka imid meeshii lagu aasayey dadku waa lix qof hadda dadka la aasay saddex caruur ah oo walaalo ah iyo saddex waaweyn oo hal dumar tahay iyo laba rag ah intaasaa hadda meydkooda la hayaa oo la aasay dad maqan baa jira oo lagu raad joogo ilaa qofka meydkiisa la arko ama laga quusto lama oran karo waa uu geeriyooday laakiin waxaa jira guddiyadii baaritaanka ku waday dadkan ruuxadooda meydadkooda meelo fogfog oo biyaha geeyeen baa laga soo qabtay markaad ilaa hadda qiimaysay khasaaraha dhacay iyo dhibka meesha yaalla iyo weli daadadkii iyo roobkiioo welwel laga qabay inay sii socon karaan ma is leedahay dowladda puntland way ku filan tahay khasaarahaasi si aad dhabarka ugu ridataan mise waxaad jeedinaysaa baaq kale oo aad ama caalamka ama dowladda federaalka aada la wadaagayso dowladda puntland moo filna magaaladan dhammaan dhaqaalaheedii ilihii dhaqaalaha iyo ganacsigii iyo dadku waxay haysteen oo dhan way burbureen baaq baan u jeedinaynaa dhammaan caalamka iyo hay-adaha caalamka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta waxaan rajaynaynaa in si deg dega looga soo gaaro khasaaraha hadda muuqdo iyo sidii loo xakamayn lahaa iyo khasaaraha uu sababay oo ugu horeyso burburka dhaqaale ee kasoo gaaray dadkii intii yareyd u haysateena hantidoodii maanta halkaasi ku burburtay bakaaradii iyo dadkii uhaystay oo dhan waxay ku dareen biyaha meelo yaryar baa ka badbaaday marka puntland waa wa waa dadkeedii oo waa gurmanaynaa oo waa wixii dadaal waa qaban karnaa laakiin kama maarmi doonto gacan xoog leh oo oo maaragtay dowladda dhexe iyo iyo caalamkaba oo qayb ka qaato warbixinaha hadda waa hordhac khasaaruhu wuxuu mudan doon ma naqaan laakiin hadda guddiyada aan saarnay waxaan inta badan ugu yeernay wasaaradaha qiimaynta kule oo dhan inay qiimeyn dhaba kasoo sameeyaan warbixin dhabana laga soo saaro xaddii khasaaraha intuu la eegyahay marka labada maalmood oo soo socota waan ku nagaan doonaa halka ilaa aan hubino khasaaraha dhabta ah ee meesha gaaray waan gartay mudane madaxweyne markaynu ka nimaadno khasaaraha ka dhashay daadkan iyo roobabkan haatan ka dhacay qardho sidoo kale waxaa jira xanuunka coronavirus oo saameyn ba-an ku yeeshay guud ahaan dalka iyo caalamkao dhan sideebuu u saameeyey ilaa hadda deegaanada puntland ma jiraan kaysas aad xaqiijiseen ood nala wadaagi karto coronavirus ilaa hadda dadka laga qaaday tastiga oo positiveka noqday puntland waa sagaal qof ilaa hadda dad dhintay ma jiraan oo loo garanayo inay xanuunkaas qabeen laba qof oo geeriyooday iyadoon laga qaadin tasti oo mararka qaarkood lalahaa calaamaduhu waa ka muuqdeen waa ay jiraan laakiin ma xaqiijin karno waxaan labadan beri soo kordhaya ee dadka uu qufaca iyo xumaddu ay ay hayso dhammaan magaalooyinka puntland puntland runtii wacyigelin iyo dadaal dheer ayaan samaynay laakiin waxyaabaha hadda aan ka baqayna waxa weeye qaboobahan iyo roobabkan iyo dhibaatooyinkan marku yimaado inuu jermiska iyo viruska uu kusii fido tayladhaanta aan caalamka u jeedinay iyo jawaabaha aan ka helnay aad bay u yaryihiin aad baan uga xunnahay in aanan sidii la rabay oo caalamka uusan uga soo jawaabin waxaa dhammaan hoos u dhacay adeegyadii dadku ay ka shaqaysan jireen waxaa magaaladii lagu soo rogay bundo waxaa hoos u dhacay suuqyadii ganacsiga dad badan oo shaqaysan jiray baa maanta shaqala dhibaato dhaqaale oo saameyn kulu yeeshay abiil baan u jeedinaynaa caalamka soomaaliya dee marxalad adag bay ku jirtaa dowladda federaalka wax badan oo lagu dhaliila male gaabis badanna waa jiraan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdullaahi deni oo u warramayey sahre ciidla nuur